wasaaradda horumarinta maaliyadda somalilan gaar ahaan waaxda canshuuro bariga iyo weliba bilaabana olologeen ka dambeeya anshuur bixinta baawurleyda ka howlgalow deegaanada somalilan si lanka hoggaansanaada awaamirta maamulka mas-uuliinta canshuuraha bariga iyo weliba iyo ka howliyana aruurinta canshuuro iyoona ka baaqeen in gaadiidleyta iyo xanuqmida milkiilayaalka baawurleyda iyo ambina waqtigii lankubaanay canshuuro iyo ka dhiibansadanka dhaqsiya badan antidhaka guda sanadkunsii dhammaadahay waxaana kumid ay howlwadeenada wasaaradda horumarinta maaliyadda gaar ahaan waaxda canshuuro iyo ku hadleen ujeedka la guleeyay canshuur biyowka iyoona ka baageen in dhammaan baawureyda iyo hogaansanaadaan amarada maamulka dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ay joogaan anigoo ku hadlaya magaca ciidanka ilaalada canshuuraha dhammaan jamhuuriyadda somalilan waxaan ka codsanaynaa inay cashuur sannadeedka ku baaqatay sanadkan ama wadamaris ha noqoto ama kala wareejin ha noqoto ama cashuuraha guryaha ha noqoto inay si sharaf leh oo qarannima ku jirto oo muwaadinnima ku jirto inay isaga bixiyaan sanadku waa gebagabo waxaan ka codsanaynaa cashuurta inay bixiyaan dhammaan ciidankana waxaan farayaa inay iska xil saaraan oo si akhlaaqi ku jirto ayay cashuurta u ururiyaan culaysna loo saaro sanadkaa gebagabadaah sidii cashuurta dakhligaa loo soo ururin lahaa haddii ay wadamaris noqoto iyo haddii ay noqoto kala wareejinba iyo cashuurta daaraha haddii ilaahay raalli ka noqdo dhinaca kale agaasimaha waada cashuuraha beriga mustafa maxamed ciise ayaa u diray fariin bulshada ku dhaqan somalilan in ay sanadka sii dhammaanaya wixii cashuura ee ku baaqday ay soo xereeyaan waxaana ka mid ah daladiisii sidaa la wada socotaan maanta waxay noo bilaabmaya ololihii ugu dembeeyey maadaama sanadku gebagaba yahay oo sanadkii uu inaga sii dhammaanayo waxaan ugu horrayn fariin u diraynaa ganacsatada xiriirtaa ee ay ku baaqdeen cashuuraha kala duwan inay runtii wixii cashuur ku baaqatay intaanu sanadku dhammaan soo xoreeyaan si gaara waxaan u xoojinaynaa cashuurta waddamarista oo uu sanadkii sii dhammaanayo sagaalkaa maalmood ee sanadka ka hadhay in dhammaan gobollada ololo weyn laga geli doono ololahaas oo lagu soo ururin doono wixii cashuura inaga baaqday marka waxaan leeyahay ganacsatada ama gaadiidleyda ama dirawaliinta ama mulkilayaasha gaadiidku inay si dhib yar u cusboonaysiistaan liisamadooda u jadiisadaan wadamarista wixii ka dhiman ay sagaalkaa maalmood intaan sanadka kale ku soo gaadhan ay bixiyaan islamarkaana sidaa aragtaan ciidanku wuxuu ku howlan yahay kaambeyinkii ugu dambeeyey waxaana kaambeynkaasi uu noqonayaa kaambeyn ballaadhan oo gobollada oo dhan lagu soo ururiyo wixii cashuur inaga baaqatay waanad mahadsantiin